boqolaal qoys oo ka barakacay fatahaadda u geystay webiga shabeelle iyo kuwo kale oo ku goodonsan xaafadaha magaalada beledweyne ayaa xilligan wajahaya duruufo kala duwan duruufaha ugu daran ee haysta dadka ku goodonsan xaafadaha magaalada beledweyne ayaa waxaa ka mid ah raashin la-aan maadaama dadkan aysan haysan meel ay wax ka soo iibsadaan halka kuwa ka barakacay fatahaaddan ay la daaladhacayaan biyo la-aan hoy la-aan iyo masquulo la-aan qaar ka mid a waxgaradka xaafadda howlwadaaga magaalada beledweyne ayaa si wadajira ugu baaqay in laga qeyb qaato sidii loo caawin lahaa dadka ka barakacay fatahaadda webiga shabeelle iyo kuwa ku goodonsan xaafadaha magaalada
siddeetan iyo kowdii inay ahayd ma aqaana wax un hadda lagu matali karo lama sheegin midda hadda maanta ka dhacay dadkii waa wada barakaceen awal barakacayaalka dadaa la dhihi jiray oo meelo u oodnaayeen hadda magaalada beledweyne oo dhanaa barakacdayba qaarna waa go'toonoo wax meelay ku baxaanaa waayeen qaarna buurahay saarihiinoo wax laga dabageeya lala'aya dhibaatooyin maceeshadii cirka idoo uwlku cadsaneed fadahaadda horteed ay waxaa ugu sii dareen fadahaad kusii dartay waxaan leeyahay dadka hay-adaha lookalka ah dadka muxsiniinta ah oo ilaahay wax siiyey dadkaan barakacay dadkaan maxaan ku yidhahdaa godoonka ah dadkaan dhibaataysan tabaalaysan inay wax la soo gaaraan ilaahay baa wax bixiya haddii bilo'aadanka ilahay wax ka soo qaadaya inay soo dadaalaan dadkaan wax la soo gaaraan cod xaafaddana go'doon waaya waad arkaysaan howlwadaagaan joognaa howlwadaag hadda meesha taagannahay howlwadaag iyo budmaysa dadkii igu horreeya u sheegeenba xaafadahooda wixii barakacay wixii go'doon maahayn wixii kalaa waxay ku barakaceen qorxsigaana ku barakaceen dhibaatadaas dhacday ilaah baa keenay cid oo kaloo wax loogu sheeganaya mar ilah baa maahantaas iska leh waxaan cusay muxsiniinta hay-adaha oo lookalkaa dadka muxsiniinta oo dibidaha jira dadka maxaan ku idhahdaa oo biyaha maxaan ku idhahdaa inay nagala xiraan wixii dhibaatada haddii naga dhamaad waxa dambe inay nagala xiraan keliyaha naga xiraan muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa bannaanka jira inay wax weyn u qabtaan dadkan xaafadan howladaag wax soo galo ka baxa ma lahan dadka badidiisa ninkii bixi kara waa baxay wuxuu ku barakacay baali jamburow habardeera tooraay barsaalaha shiilmadowga meel aan la degin ma lahan alxamdulilah marka ilaahay nimcadiis dadkii hari waa kuwaan go'doonsan meel aan la tegi karinaa jirta dadkii kacay oo kor u baxay ayagana go'doon kale ay galeen bari wax ka soo gudbi karo inta imaadi kara ma lahan qoraxsi wax ka soo bixi kara oo baabuur oo jid soo mari karo dadka noolayn kara ma lahan dhibaatooyin idink maata ay jiraan dadka oo rafaad u dhimana kuwii kore iyo kuwii biyaha dhex joogaba dooman mustacbal ah la xirti doomankiyaa dadkaas loogu saaciida wax loogu geeya oo bannaanka jira anigoo ku hadlaya magaca odayaasha deegaanka xaafadda howludaag ilaahay baa mahad iska leh waxaa yimid waxaa dhacday fatahaadaa dhacday magaaladan saad u jeediin ilaahay baa mahadle wuxuus ilaahay keena khayr waayo fatahaaddu hadday dhacday kadib dhibaatooyinka yimid waxaa ka mid ah magaaladan dadkii jooga waa ka barakacay barakaco dhinac walba ayaa nin walba meeshii u dhoweedow aaday meelaha hadda xaafadda aan jooga looga barakacay waxaa ka mid ah tuulooyinka tuulooyinka ku ahreeraysan magaalada dhinaca qoraxsinka ka mid ah ilaa iyo shan lix tuulaa lagu barakacay magaaladan dhibaatada ka jirto ugu weyn waxaa weeye awal ayadoo maamulka ays haystaanoo isbaarooyin iyo wax raashiin aysan magaalada imaanaynin ayaa haddana fatahaad ay dhacday wax meel yaallo meel kale loo qaadi kara ma laha wixii hadda halkaa ka yimaadana sooma dhaafi karaan meesha la yidhaahdo ceel jaalle waxaa ka yimaada dhinaca xamarne ma soo geli karaan magaalada oo go'doon ay ku jirtaa sidaas darteed ayaa dadka magaalada ku go'doonsan xaaladda ay ku nool yihiin xaalad aad iyo aad khatar u ay tahay